Sideed iyo labaatan qoys oo danyar ah oo ku nool Hargeysa ayaa la gaarsiiyay deeq raashin ah oo ay soo dhiibeen dad muxsiniin ah oo ku nool dalka dibadiisa waxaana loogu talagalay deeqdan raashinka ah inay afur ka dhigtaan dadka danyarta ah agoomanka iyo dadka aan heli karin wax ay ku afuraan guddigii loo wakiishay qaybinta deeqdan oo uu hormuud u yahay sheekh nuur maxamuud jaamac ayaa faahfaahin ka bixiyey deeqdan waxaana ay u mahad celiyeen dadkii u soo wakiishay qaybinta deeqdan waxaan halkan ku qaybinaynaa raashin dhammaystiran oo dad walaalaha muxsiniini ay ka soo dareen dalka u k muxsinka la yidhaahdo aasif iyo gruubka uu hogaaminayo ayaa mucaawinadaas soo diray allaha barakeeyo mucaawinadaas waxay ka kooban tahay oo arkaysaan halkan taalla siddeed iyo labaatan qoys ayay ka kooban tahay runtii oo aytamyo kala duwan ay ku jiraan oo waxa weeye toddoba aytama toddobada aytan baanu halkan maanta ku qaybinaynaa dib baanu ka sheegi insha allahu intay kala yihiin marka waxaan u mahadnaqaynaa dadka horta la siinayaa waxa weeye dad agooma ah iyo dad masaakiina iyo dad kale oo ku afuraya oo iska danyara intaba way leeyihiin runtii waxaan uga mahadnaqaynaa walaalaha xidhiidhka nala soo sameeyey ee aasif waxa weeye ka wakiilka ahaa baashe cabdi cabdilaahi uu kow ka yahay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leenahay allaha barakeeyo iyo cumar xaaji nuur waxaan halkan uga ducaynaynaa walaalka muxsinka ah waxa weeye iyo gruubkiisa aasif ee ku nool waxa weeye cariga u k ilaahay subxaana wa tacala waxaan uga baryaynaa inuu barakeeyo ciwad khayl qabana ilaahay subxaana wa tacaala ugu bedelo maalka halka ay ka soo saareen waxaan halkan ku qaybinaynaa raashinkaa loogu talagalay dad agoomaa waxaan halkaan uga mahadnaqaynaa samafalihii iyo muxsinkii markaasi kusoo markaasi tabarucay iyo dadkii markaasi gacan ka geystay oo markaasi kow ka yahay samafale markaasi aasif iyo markaasi jimciyatu samaale oo iyaduna markaasi qabanqaabada iyo markaasi ku daaqda markaasi raashinkan
waxaan u mahadnaqanaa insha allah jimciyatu samaale oo soo abaabushay maanta masaakiinta iyo agoomaha in loo qaybiya markaa raashinka jimciyaddana markaa ka shaqayta magaalada hargeysa qeybahay kala duwan